بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم باب الغسل qubayskii baabkiisii weeye sheekhu maadaama uu soo sheegay weesaqaadkii ayuu halkaana ku sheegayaa qubayskii laa yejibu ku waajibi mayo alguslu qubayskii cala alxayi kii noolaa dushiisa ilaa biljanaabati janaabo sababteed maahane awil wilaadati ama dhalmo walow min hayri balalin qoyaan la'aanba ha ahaata dhalmadaasiye aw inqidaaci lxaydi dhiiggii caadada goydiisii maahane aw innifaasi ama dhiigumuleedkii qofka nool waxaa qubays unuu ugu waajibaa in ama janaaba ay ku timaaddo qofkan ama gabadhii ay ilma dhasho amase dhiiggii caadada iyo nafaaskii uu ka go'a weeyaan midda hore ragga iyo dumarkuba way wadaagaan oo janaabada ah saddexdan dambena gabadha ayaa la gooniya weeyaan sidaa saddexdaas sababahaas un unbaa gabadha gabadha keliya maahane gabadhana saddexdaas unbaa qubayskii ugu waajibaa ragga iyo dumarkuna midaan janaabada ayay wadaagaan in qofkii ama janaaba ay ku timaaddo wuu sheegi doonaa janaabada ama gabadhii ay dhasho walow ilmo qallalanba ha ahaadeen ilmahaasi ama ilmo caadiyaba yaysan ahaane calaqa ha ahaadeen xinjirtii ama mudqadii xadkii hilibka ahaa saddex marxalooyinka ilmigu uu soo maro mar waa kii mudqa ahaa mar waa kii calaqa ahaa xinjir sidaasa marka intaas nooc walboo ka mid a gabadha haddii ay ka yimaadaan oo ay ka soo baxaan ilmaha noocaasii qayb walbaba ha lahaadeene qubayskii wuu ku waajibayaa weeyaan axkaam kala duwan ayaa ka dhalatoo ka timaada waxa gabadhan ka soo baxay haddii calaqadii yarayd ay yihiin oo xinjirtaa dhiigga ay tahay saddex xugun baa imaanaysa saddexdaa xugun waxa weeyaan qubays wuu ku waajibayaa horta gabadhaas ilaa dhalmo ayaa meeshii taalle haddii ay soomanaydna way afuraysaa oo way ku afuraysaa dhiigga soo baxa markaa kadibna dhiiggii nifaaska ayuu noqonayaayoo magacaas waxaa la siinayaa inuu dhiiggani yahay dhiigumuleedkii waxa gabadhan ka soo baxay haddii ay mudqo tahay marka oo cad hiliba ay tahay markaasna axkaam kale oo dheeraada ayay yeelanaysaa oo saddexdii hadda la soo sheegay maahaane axkaam kale oo ka badan ayay yeelanaysaayoo gabadhani haddii ay ciddo tirsanayso ciddadeedii way ku go'aysaa istibrihii wuu ku soo xasilayaa haddii gabadh addoonaho lasoo gatay ay ahayd oo la rabay in la hubsado inay uur leedahay iyo in kale waa lagu hubsanayaa umulwaladana way ku noqonaysaa axkaam sidaasa ayaa ka dhalata marka oo fuqahadu ay sheegi jireen laa yejibu ku waajibi mayo alguslu qubayskii cala alxayi kii noolaa dushiisa ku waajibi mayo ilaa biljanaabati janaabo sababkeed maahane awil wilaadati dhalmo walow min hayri balalin qoyaan la'aanba ha ahaato dhalmadaasiye aw inqidaaci alxaydi dhiigga go'idiisa sababkeeda maahan awin nifaasi ama dhiigumuleedkii wa taxsulu way soo xasilaysaayo way imanaysaa aljanaabatu janaabadii imaa bidukhuuli alxashafati xashafadii geliddeeda inay ku timaaddo aw miqdaarihaa amase xashafada qadarkeedii fii qubulin qubul ay gasho xashafadu aw duburin amase daba ay gasho walow libahiimatin bahiimaba ha u sugnaadeene qubulkaasi iyo duburkaasi wain lam yaxsul yuusan ba xasilin inzaalun mani dejin oo maniba yaysan imane wa imaa binusuulilmaniyi ama manidii soo degiddeeda inay ku timaaddo janaabadu walow bikayri iilaajin gelin la'aan baa ku soo degta manidaasiiye wadaalika kalxaasili waa manidii ku soo xasishay fi nawmi hurdada janaabadu labadaas qaybood unbay ku imaan kartaa qofka nool waxaa qubaysku ugu waajibaabaa la yidhi in ama janaabo la helo ama gabadhii ay umusho amase dhiigagii ay ka go'aan janaabadii baa lagu misaalinayaayo marka waxaa la yidhi laba unbay ku iman kartaa janaabadu waa midda koobaade qofka xashafadiisii intan hore ee birqabatada weeyaane wiilka yar laga gudo ama xashafadaas qadarkeeda in la eg haddii qofkani xashafadii ay ka go'an tahay weeyaan xashafadaasoo gasha labada xubnood qubul iyo dubur middood xubinta hore amase xubinta dambe walow aadami aadana xubintiisba ha noqoto duburkaas iyo qubulkaas mid bahiimaba ha noqoto aan idhaahde aadami keliya shardi ma ahan marba haddii ilaajkaa la helo oo lagu qariyo intaa xashafadaahi ay gasho qubul ama dubur janaabo ayaa timid oo qubayskii waa waajibay maniba yaysan iman oo maniba yaysanba soo degine midda labaad mani oo soo baxda weeyaan si kastaba ha ku soo baxdee ilaaj la-aanba ha ku soo baxdo qofkii isagoo hurdayey inta janaabooday oo sidaa u calwasaaday ay manidiiba ka timid iyo wixii lamida weeyaan isagoo soo jeedu inta wax ku fakeray bay sidaa uga timid si walbaba ha ku timaadee marba haddii ay maniyi soo baxdana qubayskii waa waajibay weeyaan oo waa janaabo waa un labadaa mid marka wa taxsulu way ku soo xasilaysaa oo way ku imanaysaa aljanaabatu janaabadii imaa bidukhuuli alxashafati xashafada geliddeeda aw miqdaarihaa ama xashafada qadirkeeda geliddeedo fii qubulin ay gasho qubul aw duburin amase daba ay gasho dubur walow libahiimatin bahiimaba ha u sugnaadeen qubulkaas iyo duburkaasiyo xoolihii xayawaanaadkii kale iyo wain lam yaxsul yuusanba soo xasilin oo yuusanba imaan inzaalun mani dejin maniba yaysan imaanoo soo degine wa imaa binuzuulilmaniyi iyo manida soo degiddeedii inay ku soo xasisho janaabadu walow bikayri iilaajin gelin la'aanba ha ahaatee manidii ay soo degto bikayri iilaajin baa ku soo degtee gelin la'aan oo xashafadii iyo qadarkeedii la geliyo farjigii amase duburkii qubulkii ama duburkii kal xaasili waa manigii ku soo xasilay oo ku yimid fi nawmi hurdada walow waxaa u sugnaaday qubayskii fardaani laba rukni oo laa yasixu qubaysku uusan asaxayn ilaa bihimaa labadooda maahane laba farad buu leeyahay amase laba rugni oo qubaysku uusan asaxayn ilaa labadaas in lala yimaado mooyaane alawalu kan hore anniyatu niyadii weeyaan maqruunatan xaal ay tahay tii lala xidhiidiyey niyadaasi biawwali juz'in qaybkan ugu horreeya qaybkaasoo yaqsiluhu uu mayrayo min jasadihi oogadiisa ka mida jirkiisa ka mida wayanwi wuxuu niyoonayaa almuqtasilu kan qubaysanayaahi rafca alxadati xadadkii la koryeelidiisii ayuu niyoonayaa xukumkii xadadkan oo layska kor yeelo aw farda algusli ama qubayska faradkiisii ayuu niyoonayaa aw naxwa daalika ama kaas wax lamida ayuu niyoonayaa rukniga koobaad ee qubaysku uu iska leeyahay waxa weeyaan niyo inama alacmaalu binniyaat niyo inuu la yimaado weeyaan qofkan qubaysanayaahi oo uu niyoodo inuu iska kor yeelayo xadadkii ama qubayskii faradka inuu la imaanayo ama janaabadii iska kor yeelayo sidaas inuu niyoodo weeyaan niyadana wuxuu la xidhiidhinayaa qaybta ugu horraysa ee jirkiisa ka mid ah ee uu dhaqayo qayb alla iyo qaybtii niyo la-aan uu dhaqaahay ma dhaqna waa inuu ku celiyaayo uu dib u mayraa hal dhinac buu mayray oo jirkiisii ka mid ah qubayskiina ma uusan niyoon dhinacii kale markii uu mayri rabay buu hadda niyooday qubayskii dhinacii hore uma mayrna weeyaan waa inuu ku celiyaa dhaqmadiisii anniyatu niyo weeye maqruunatan xaal ay tahay tii lala xidhiiriyey niyadaasi biawali juz'in qaybkan ugu horreeya oo yaqsiluhu uu mayrayo oo min jasadihi jirkiisa ka mid a muxuu niyaysan marka wayanwi wuxuu niyoonayaa almuqtasilu kii qubaysanayey rafca alxadati rafca xukmi alxadati xadadka xukumkiisii xukumkaa la koryeelidiisa ayuu niyoonayaa inuu iska kor yeelo xadadkii waa xukumkii mancigii weeyaan salaada u diiday oo salaada ka hortaagnaa inuu iska kor yeelo ayuu niyoonayaa tusaale ahaan aw farda algusli ama qubayska faradkiisii ayuu niyoonayaa inuu qubays farada la imanayo aw naxwa daalika ama kaas wixii lamida ayuu niyoonayaa shay u baahan qubays inuu bannaysanayo oo kale athaani faradka labaadi tacmiimu jasadihi oogadiisii oo lagu camimo weeyaan dhaahiran min dhaahirin xagga dhaahirka inta muuqata faqad oo keliya iyo wa shacarihi wa tacmiimu shacarihi timihiisii oo lagu camimo dhaahiran inta muuqato iyo wa baadinan inta qaraybiyo lagu caaybiyo lagu camimo maratan hal mara oo waaxidatan keliya faradka labaad ama rukniga labaad ee qubaysku uu leeyahay waxa weeyaan dhammaan jidhkiisa oo dhan inuu biyihii ku camimo biyihii u kala gaarsiiyo jidhkiisa in alla iyo inta muuqata ee daahirkaa inta muuqata ee ogadiisa ka mid ah inuu biyihii gaarsiiyo weeyaan waa xagga tinta xagga jidhka weeyaan inta muuqaalkaa unbaa la dhaqi amaa xagga timaha dhaahiran wa baadinan inta muuqata iyo inta qarsoonba tintiisa in la dhaqo uu qubayskii biyihii uu gaarsiiya ayaa waajiba si kastaba timuhu ha u dheeraadeene qofku marba haddii uu qubaysanayo qubays waajiba timahaas dhaahir iyo baadinba inuu dhaqa ayaa waajiba hal marah ayuuna biyihii kala gaarsiinaya kii halkaa mar uu kusoo dhacay kusoo xasilayaa tacmiimu jasadihi oogadiisii oo la kala gaarsiiyo weeye dhaahiran min dhaahirin xagga dhaahirka inta muuqata faqad oo keliya wa shacarihi wa tacmiimu shacarihi timihiisii oo la kala gaarsiiyo dhaahiran inta muuqata iyo baadinan inta qarsoonba bilmaa'i biyihii la kala gaarsiiyo jidhkii iyo timihiiba maratan hal mar oo waaxidatan keliya wa yajibu waxaa ku waajibaya cala almuqtasili qofkii mayranayay dushiisa an yatacasara inuu marmaro inuu jiirto xataa tanfatixa ilaa ay ka furanto xalqatu duburihi dabadiisa qoolinteedu oo wayaqsilahaa uu ka mayro xalqadii can ilxadasi xadadkii uu ka mayro wa cala almar'ati wa cala alunhaa gabadhii dusheedana waxaa ku waajibaya an taksila inay mayrto maa shaygii yadharu ka muuqanaya minhaa min farjiha gabadha xaggeeda waxa ka muuqanaya cinda qucuudihaa ku fadhiisashadeeda agteedoo calaa qadamayhaa labadeeda gommadood ay ku fadhiisato aydan sidii hore oo kale maxaa yeelay fa inna daalika kaa la soo sheegay kullahu dhammaantii min daahiri iljasadi jidhka daahirkiisan muuqda ayuu ka mid yahay waxaa waajib ku noqonaya qofka mayranaya ee janaabada ka qubaysanaya oo qubayskan waajibkaa mayranaya inuu jiirto uu israariciyo ilaa ay ka soo baxdo dabadiisa wareegeedu markii qofkani uu saxaroonayay intii soo bixi jirtay ee bannaanka timaada ah intaa waxaa lagu tirinayaa jidhka intiisa kore ee muuqata oo daahirka ah inta daahirka ah oo dhanna in la dhaqaa waajiba waa tii la yidhiyo biyaha lagu camimoo la kala gaarsiiyo jidhka inta muuqata oo dhan inuu isdabciyo marka qofku oo uu sidaa u jiirto ilaa ay soo baxdo dabada wareegeedu inta soo baxda marka qofku uu saxaroonayo markaasna uu mayro rag iyo dumarba taasi way u taallaa midda labaad gabadhana waxaa ku waajibuhu leeyahay in ay mayrto in alla iyo inta soo muuqanaysa marka ay ku kadankoodsato ay ku fadhiisato labadeeda gommadood marka ay sidaas gommadaheeda ugu fadhiisato ay ku kadankoodsato in alla iyo inta soo baxaysoo ka soo muuqanaysa intaa inay dhaqda ayaa waajib ku ah gabadhana maxaa yeelay intaa la soo sheegay oo dhan oo intaan xalqatu duburka ah oo qofku markuu saxaroonayo soo baxday iyo gabadha intan ka soo muuqanaysa marka ay cagaheedaas ay ku kadankoodsato iyo jidhka daahirkiisa inta muuqata ee jidhka ayaa lagu tirinayaa in la dhaqaayo waa waajib marka wa yajibu waxaa ku waajibaya cala almuqtasili kii qubaysanayey an yatacasara inuu jiirto oo isdabciyo xataa tanfatixa ilaa ay ka furanto xalqatu duburihi dabadiisa qoolinteedu wareegeedu oo wayaqsilahaa xalqadii uu ka mayro can ilxadasi xadadkii uu ka mayro wa cala alunhaa gabadhii dusheedana waxaa ku waajibaya an taksila inay mayrto maa yadharu waxa ka soo muuqanaya minhaa xaggeeda cinda qucuudihaa ku fadhiisashadeeda agteeda calaa qadamayahaa labadeeda gummadood ay ku fadhiisato aydan sidii hore oo kale maxaa yeelay fa inna daalika kaa la soo sheegay kullahu dhammaantii min daahiri iljasadi jidhka daahirkiisa muuqda ayuu ka mid yahay ee falow taraka haddii uu ka tago shaksigii ama falow turika haddii laga tago wixii lasoo sheegay filqusli qubayska dhexdiisa haddii laga tago aan la mayrin walow nisyaanan halmaan baa uga tagee lam yasixa asixi maya alquslu qubayskii intii hadda lasoo sheegay la yidhi ha la mayro hadduu qofkii ka tago markii uu qubaysanayey halmaan buu uga tegey qubayskiisi ma asaxayo weli qofkaa janaabadii ayaa saaran falow taraka haddii uu ka tago qofkii qubaysanayay maa dukira wixii lasoo sheegay oo in la mayro ahayd intaa soo baxaysa filqusli qubayskii dhexdiisa ayuu ka tegay intaa lasoo sheegay walow nisyaan halmaan baa uga tagee lam yasix alquslu qubayskii ma asaxayo weeyaan walafdalu sida fadliga badani marka an yaksila inuu mayro weeyaan qofku haadayni labadan almaxallayni ee meelood qabla jasadihi jirkiisa ka hor inuu mayro weeyaan biniyati niyana uu ku mayro niyadaasoo takhusuhumaa labadoodan ku gooni noqonaysa niyadaasoo hayri niyati niyadii kayrkeeda calaa baqiyati aljasadi jirka intiisa soo hartay uu u niyoonayey waxaa habboon oo aad iyo aad u fadli badan maadaama la yidhi in la mayro ayaa waajiba labadan maxal waa xalqatu duburkii iyo waxa weeyaan ma yadhuru maa yadharu min almar'a cinda qucuudiha calaa qadamayha labadan meelood ee lasoo sheegay haddiiba la yidhi in la mayraayo waa waajib waxaa fadli badan oo wanaagsan inuu labadan meelood marka horeba iyaga uu mayro oo uu niyo gaara ku mayro intuusan jirka kaleba mayrinba markii uu masaladii daqiiqo la odhanayay weeyaano labadan markii uu mayro oo uu niyadaa khaaskaa ku mayro labadan meelood nawaytu rafca alxadasi can haadayni almaxallayn ayuu odhanayaa tusaale ahaan labadaa meelood labadiisii xubnood weeyaan qubulkiisii iyo duburkiisii markii uu labadaas janaabadii ka kor yeelo labadaa meelood unbaa janaabadii ka kor noqonaysaa markaa kabacdi ayuu niyo kale haddana wuxuu la imanayaa jirkiisii kale intii kale ee jirkiisa ka mid ahayd xubin walba ee jirkiisa ka mida marka markii uu mayro ayaa janaabadii ka kor noqonaysa labadii xadad kii yaraa iyo kii weynaaba waxba weesaqaadkii markaas tartiib iyo waxba ugu baahan mayo weeyaan waa haddii uu rabo inuu weesaqaadkii iyo isku daro weeyaan markaas iyo qubayskiiba waa uun mas'alo si u qarsoon marka dadka qofkii uun fiqiga yaqaana unbaa garan karee laakiin hadda maqsuudku waxa weeyaan qofkan inuu meel walba ee jirkiisa ka mid a intiisa daahirkaa ee muuqata inuu biyihii gaarsiiyo qubayskii uu gaarsiiyo ayaa waajiba labadaa meelood marka ee la yidhi jirka daahirkiisa ay ka mid yihiin marka horeba ha dhaqa weeyaan ayaga oo qubayskiiba ayaga ha ka bilaabo i niyadii si uusan adhowti u iloobin niyo gaarana ha ku mayra ayaga haddii uu rabo inuu qubayskii iyo isdhexgeliyo weesaqaadki walafdalu sida fadliga badani an yaksila inuu mayro weeyaan haadayni labadan almaxallayni ee meelood qabla jasadihi jirkiisa ka hor inuu mayro weeyaan biniyati niyana uu ku mayro niyadaasoo takhusuhuma labadooda ku gooni noqonaysa niyadaasoo hayri niyati niyadii kayrkeeda calaa baqiyati aljasadi jirka intiisa soo haray oo u niyeysanayey wa sunanulqusli qubayska sunnooyinkiisu kasiiratun mid fara badan weeyaan sunnooyin fara badan buu leeyahay qubaysku minhaa waxaa ka mid ah alwudu'u weesaqaad kaamilan xaaluu yahay kii dhammaystiran weesaqaadkaasi qablahu qabla alqusli qubayska ka hor uu weese qaato wa dalku acdaa'ihi xubnihiisii oo la marmariyo ayaa ka mida inuu rogrogo xubnihiisa oo uu marmariyo biyihii weeyaan wa dalku acdaa'ihi xubnihiisii oo la rogrogo ayaa ka mid a bimacnaa uu deliigo biyihii uu marmariyo weeyaan walibtidaa'u bilaabid baa ka mid a bishiqil aymani dhinacii midig uu bilaabo oo min jasadihii oogadiisa ka mid ah jirkiisa markuu madaxa mayro kadib dhinaca midig ha bilaabo wa tacmiimu jasadihi jirkiisii oo lagu camimo la kala gaarsiiyaa ka mida bilmaa'i biyihii talaata maraatin saddex mar hal mar ah waa tii waajibkiibaaba ku xirnaaba oo waxaaba waajib ahay jirka oo dhan inuu hal mar biyihii kala gaarsiiyo markaasaa qubayskiisii asaxaya mar labaad iyo mar saddexaadna inuu ku daro uu saddex gaarsiiyo weeyaan wa tacmiimu jasadihi oogadiisii oo la kala gaarsiiyo bilmaayi biyaha talaata maraatin marar saddexa wa istiqbaalu lqiblati qibladii oo la qaabilaa ka mida xaala guslihi qubayskiisa waktigiisa wa yaxrumu waxaa ku xaraam ah biljanaabati janaabadii sababteeda qiraa'atu lqur'aani qur'aan la akriyo ayaa xaraam ku ah waalmuksu ku nagaadi baa xaraam ku ah filmasjidi masjidkii lagu nagaado waalmuxaramaatu kuwii lagu xarimay baa ku xaraam ah bilxadati xadadkii xadadkii alasqari ee yaraa qofka haddiiba janaaba ay ku qumto waxaa xaraam ka noqonaya inuu qur'aan akriyo iyo inuu masjid ku nagaado iyo in alla iyo intii xaraamta ku ahayd xadadkii yaraa xadatul asqar maxaa xaraam ku ahaa salaad la tukado dawaafkii kitaab qur'aan oo la taabto iyo kitaab qur'aan oo la xambaaro labadaana lagu darayaa marka waa lix qur'aan inuu akriyaahi xaraam bay ka tahay qofka janaabada qaba sayid cali muxuu yidhi xadiidkii abu daawuud iyo tirmidi iyo ay warinayeen asxaabu sunanka oo saxiix ahaa kaana anabiyu sala allahu alayhi wasalama yuqri'una alqur'aana cala kulli xaalin maa lam yakun junuba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kii qur'aanka noo akriya mar walbaba haddii uusan janaabo qabin weeyaan laakiin haddii uu janaabo qabo qur'aanka nooma akrinay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kalena way ku soo aroortayoo nebigu uu odhanaya qur'aanka u bannayn mayo una oggolaan mayo qofkii junubka ahaa iyo gabadhii xaa'idada ahaa inay qur'aanka akriyaan ma u bannaynayo uu odhanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam hadda qofkii janaabada qabay haddii loo diiday xaggee bay joogtaa gabadhii macduurka ahayd xurmadarrada maanta diinta loo geysanayo iyo sida qur'aanka qiimihiisii iyo xurmadiisii meesha looga dhacayo waxay maraysaa in la yidhaahdo gabadhii ayadoo macduura kitaabkii qur'aanka ha iska qaadato ha akriso siday doonta ha yeesho halkaas ayaa la marinayaa maanta ummaddii soomaaliyeed wa yaxrumu waxaa ku xaraama biljanaabati janaabada sababteeda qiraa'atu lqur'aani qur'aan la akrintii iyo walmugsu ku nagaadi filmasjidi masjidkii lagu nagaado iyo walmuxaramaatu kuwii lagu xarimay bilxadati xadadkii alasqari ee yaraa baabu tayamumi haadaa kani baabu tayamumi booraysiga baabkiisii weeyaan laa yasixu ma asaxayo atayamumu booraysigii bishayin shay ku asixi mayo shaygaasoo min ajzaa'i il ardi ciidda qaybaheedii ka mida ilaa bituraabi carradii mooyaane carradii alkhaalisi ee saafida ahayd addaahiri ee wax dahirayay alladii turaabkaasoo lahu gubaarun boor uu u sugnaa bishardi an yanqula inuu soo qaado shardigeed buuna ku asaxayaa hu turaabkii walow min alhawaa'i hawadaba ha ka soo qaadee wa an yakuuna wa bishardi an yakuuna tayamumku inuu yahay shardigeedu ku asaxayaa bacda dukhuuli waqti alcibaadati cibaadada waktigeeda waktigaa gelidiisa kadib allatii cibaadadaasoo yatayamamu lahaa uu u booraysanayay wuxuu leeyahay sheekhu booraysigu kuma asaxayo shay ka mida dhulka qaybihiisa ilaa carro mooyaane wax kale qaybaha kale ee dhulka uu ka kooban yahay dhagaxdii iyo geedihii iyo waxyaabahaas kale oo dhan ku asixi mayee waxa un uu ku asaxayaahi waa turaab carradii weeyaan ciiddaasoo weliba haddana khaalis ahoo saafiya oo budo iyo bur iyo nuurad iyo wax kale aan lagu darin turaab daahira ah daahirka waxaa loola jeedaa mudahir ciid wax dahiraysa weeyaan oo mutanajisna aan ahayn mustacmalna aan ahayn shaygaani waa mudahir haddii la yidhaahdo wax dahiray wax dahiraya waxaa laga wadaa nijaasana ma ahan mustaan oo shay la-aan oo shay la isticmaalayna ma ahan haddana boor le weeyaan ciid boor le ah bacaadkii aan boor iyo waxba lahayn iyo maya ciidda saddexdaas shardi laga helay unbaa lagu dahi lagu dahaaro qaadan karaa fatayamamuu saciidan dayiba buu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala waxaad u qasadaan haddii aad biyihii weydaan turaab daahira ciid daahirahobuu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala nabiguna waa kii oranaya calayhi salaam markii u iyadoo iyadoo nabiga iyo saxaabadu nin saxaabadii kamid ahoo dadkii ka dhex oo ka dadkiibuu dadkiibuu dadkiibuu wuxuu yidhi ka an tusalliya warkatid katid katid yidhi janaaba yidhi janaaba ay ku dhacday rasuulka ilaahay oo biyana ma haysto calayka bisaciidi fa inahu aabka uqaabka u qasadoo laazim ayaa salaatu salaatu marka ayaa marka ayaa marka ayaa marka ayaa marka ayaa marka ayaa marka turaabkaas hada iyo hada iyo hada iyo ma ahane turaabkaas weeyaan maxaa yeelay nebigu waa kii odhanaya calayhi salaatu wasalaam jucilat liya alardu masjidan wa dahuura dhulkii baa waxaa la iiga dhigay meel lagu tukado ciiddeedana waxaa la iiga dhigay mid lagu dahaaro qaato sidaas weeyaan marka waxaa shardiyuhu leeyahay haddana sheekhu inuu asagu soo qaado oo turaabka uu soo guuriyo walow min alhawaa'i hawadaba ha ka soo qaadee ciidda inuu asagu soo qaado unbaa shardiyaho ficilkiisa ay ku dhacdo uu soo qaado ee dabayl socota oo boor leh ciid inta dabayli qaaday socota haddii uu isku dhigo markaasna uu booraysigii niyoodo boorkiisaasi ma asaxayo maxaa yeelay qasadkiibaa ka maqan iyo soo qaadiddii ciidda uu soo qaadi lahaa asagu waxaa kaloo shardi ah cibaadada uu u booraysanaya waktigeedu inuu galo salaad buu rabaa inuu u booraysto salaada in waktigeedii galaa shardiya iyadoo aan weli waktigeedii gelin lama sii booraysan kara weeyaan meelaha boorka iyo weesaqaadku masaa-isha ay ku kala duwan yihiin ayay ka mid tahay weesaqaadka waa lasii weese qaadan karaa waktigii oo aan gelin laakiin tani waa iska daruuro markii weesaqaadka la waayo ayuu beddel ka noqdaa booraysigu marka ilaa salaada waktigeedu uu galo ma booraysan kara qofku laa yasixu ma ansaxayo atayamumu booraysigii bishayin shay ku ansixmayo shaygaasoo min ajzaa'i il ardi dhulka qaybihiisa ka mida ilaa bituraabi carradii maahane turaabkii alkhaalisi ee saafida ahaay oo khaaliska ahaay aan wax kale lagu darin turaabkii addaahiri ee daahirka ahaay oo wax dahirayay alladii kaasoo lahu qubaarun boor uu u sugnaaday bishardi an yanqula inuu soo qaado soo guuriyo shardigeeda ayuuna ku ansaxayaa tayamumkii u turaabkii walow min alhawaa'i hawadabaa ka soo guuriye dabayl kacaysoo sidaasoo ciid wadata ayuu ciiddii sidaa gacmihiisa inta ugu soo qaaday ayuu ku booraysanayaa waa sax ilaa ficilkii wuu sameeyo wuu soo qaadaye wa an yakuuna wa bishardi an yakuuna inuu yahay tayamumku shardigeeda ayuu ku ansaxayaa bacda dukhuuli wakti alcibaadati cibaadada waktigeeda waktigaa geliddiisa kadib allatii cibaadadaasoo yatayamamu lahaa uu u booraysanayey wa asbaabuhu asbaabu tayamumi booraysiga sababihiisu thalaatatun saddex weeyaan saddex sababood ayaa keenta in la booraysto al awalu sababka ugu horeeya cadamul cadamulmaayi biyo la waayo weeyaan qofkii haddii uu biyo waayo wuu booraysanayaa wathaani sababka labaadi khawfu darari dhibkii laga baqidiisi weeyaan min isticmaalihi isticmaali ilmaa biyaha lagu isticmaalidoodana looga baqo dhibkii bisababi maradin jiro sababkeedna looga baqo aw naxwi ama jiro wixii lamida biyo ma uusan waayine biyahan haddii uu isticmaalo wuxuu ka baqayaa dhibaato dhibaatadaasoo ama jiro ahoo qofkan jiro u keenaysa ama jiro wixii lamida haddii uu xubinkan biyaha u isticmaalo qofkani wuxuu ka wuuba ku jiranayaaba ama waxa u sii kordhaya xanuunkii hayay xubintaana manfacadeedii oo dhaniba ay tegaysaa ama waxaa daahaya bogsooshadii xubinkan ay raysan lahayd ayaa qofkan ku daahaya haddii uu meeshaan biyo mariyo waxyaabahaas oo dhan weeyaan biyihii waa yaallaan laakiin inuu isticmaalo ayaa cudurtoontayoo dhib fara badan in dhib soo gaaro ayuu ka baqayaa haddii biyahan uu isticmaalo waa sababka labaadoo loo loo booraysan karo wathaani sababka labaadi khawfu darari dhib laga baqidii weeyaan min isticmaalihi isticmaali ilmaa biyaha lagu isticmaalidoodana looga boqo dhibkii bisababi maradin jiro sababteedna uu uga boqo aw naxwihi ama jiro wixii lamid ah waathaalithu sababka saddexaadi ixtiyaajuhu ixtiyaajuulmaayi biyihii loo baahashadooda weeyaan lishurbihi buu ugu baahan yahay lishurbihii loogu baahdo lacabidooda aw amase lishurbihi dhacabiddiisa uu ugu baahdo qofkii aw shurbi xayawaanihi ama xayawaankiisa cabiddiisa uu ugu baahdo xayawaankii almuxtarami ee la xurmaynayey waxaa weeyaan sababka saddexaadi biyo waa haystaa laakiin biyihii waa loo baahan yahay muxuu ugu baahan yahay inuu cabbo ayuu ugu dhibaatoon yahay oo biyahan qofku asagaaba u baahan ama xayawaankiisii xurmada lahaa ee la xurmaynayay noolihii xurmada lahaa ayaa u baahan biyahan inuu cabbo oo u ooman weeyaan inuu ku boo inuu ku weese qaato biyahan lama ogolee waxaa waajib ku noqonaya biyahan inuu inuu asagu cabbo noolahanna uu siiyo weeyaan haddii hadda loo baahan yahay ma'aalka dambe haddii loo baahan yahay oo xilli dambe loo baahan yahay loo baahan yahayna inuu u kaydiyo ayaa waajib ku ah uu meel u dhigo weeyaan nafta ayaa la ilaalinayaa amase xubnaha ayaa la ilaalinaya xubinkaas inuu telfo u dhib soo gaaro ayaa laga dhowrayaa weeyaan waa sidaas athaalithu wathaalithu sababka saddexaadi ixtiyaajuhu ixtiyaajulmaa'i biyihii loo baahashadooda weeyaan sidee baa loogu baahan yahay lishurbihii buu ugu baahan yahay asaga cabiddiisii qofkii booraysanayey baa biyahan inuu cabbo ugu baahan aw shurbi xayawaanihi ama xayawaankiisa cabiddiisuu ugu baahan yahay noolihiisa noolihii almuxtarami ee la xurmaynayayoo xurmada lahaa noolihii aan xurmada lahayn eygii iyo wixii lamida khinsiirkii iyo murtadkii iyo taarikusalaadkii iyo ayaga waa lagu agweesaysanayaa kuwaas ayaga xurmo ma lehe saddexdaas sababood ayaa keenta marka booraysiga wa furuuduhu arbacatun halkaana arkaantiisii buu ku sheegayaayo wuxuu yidhi wa furuuduhu booraysiga faradiyaalkiisa iyo arkaantiisu arbacatun afar weeyaan alawalu kan ugu horreeyahay anniyatu niyo weeye booraysigii uu niyoodo maqruunatan xaal ay tahay tii lala xidhiiriyey niyadaasi binaqli turaabi ciidda lasoo qaadideeda wa biawwali juz'in qaybkan ugu horreeyana lala xidhiiriyey qaybkaasoo yamsaxuhu uu masaxayo min alwajhi wejiga ka mida wayanwi wuxuu niyoonayaa almutayammimu kii booraysanayey istibaaxata salaati salaad la bannaysigeed ayuu niyoonayaa mathalan tusaale ahaan rugniga far rugniga koobaadi niyo weeyaan booraysiga qofku uu niyooda niyo la'aan ma asaxayo alawalu rugniga koobaad anniyatu niyo weeyi booraysiga uu niyoodo maqruunatan xaalay tahay tii lala xidhiiriyey niyadu binaqli turaabi ciidda lasoo qaadideeda wa biawwali juz'inna lala xidhiiriyey qayb kan ugu horreeya qaybkaasoo yamsaxuhu uu masaxayo min alwajhi wejiga ka mida waa inuu niyada la xidhiiriyaa horta kow marka uu ciidda soo qaadayo marka uu wejiga xubinta qaybta ugu horraysa uu mayrayana waa inuu la xidhiiriyaa inta u dhaxaysa marka xilligaas uu ciidda soo qaadayo iyo inta uu wejiga marinayo inta u dhaxaysa niyadii inuu daa'im yeelaahi ma waajib ah mase waajib ma ahan ayay fuqahadu isku yar khilaafsan yihiin marka sida wa sida sida raajixa waajib ma ahan inuu daa'im yeelaa inta udhaxaysa weeyaan inta udhaxaysa inuu daa'im yeelo niyadii boray ciidda markuu soo qaadayo iyo markuu wejiga marinayo inta udhaxaysa inuu niyadii qalbiga ku sii hayo ay waajib ma ahano haddii ay niyadii ay meesha ka baxdo ay ciisho waxba dhibi mayso ayaa la odhanayaa laakiin waajibku muxuu yahay marka uu soo qaadayana niyadii inuu niyoodo marka uu wejiga marinayana inuu niyoodo weeyaan wayanwi muxuu niyeysanayaa marka wayanwi wuxuu niyeysanayaa almutayammimu kii booraysanayey istibaaxata salaati salaad la bannaysigeed buu niyoonayaa mathalan tusaale ahaane shaygaan shay u baahan istimaaxatu salaat ayuu niyoonayaa salaad inuu bannaysanayo ayuu niyoonayaa weliba faradnimo ayuu niyoonayaa weeyaan salaadaasi haddii ay farad tahay uu bannaysanayaa faradnimo inuu niyoodo ayaa lagama maarmaana nawaytu istibaaxata fardi salaat sidaas iyo wixii lamid ayuu odhanayaa ani kan labaadi rugniga labaadi masxuul wejhi wejigii oo la masaxo weeyaan duulan min duulin dhirir ahaan loo masaxo iyo wa cardan min cardin ballar ahaanba xata almuqbili la masaxo kan soo qaabilaya oo min anfihi sankiisa ka mida iyo washafateeyi labadiisa bushimood inuu wejigiisii masaxo ciiddii uu ku masaxo weeyaan dhirir ahaan iyo isana waa laguu soo sheegayo min manaabiti shacari ilaa asfali daqan laga bilaabo meesha timuhu ay ka dhashaan ilaa laftaa garku meesha ay ku dhammaato xagga ballarkiisana waa lasoo sheegayo dhegta laga bilaabo ilaa dhegta kale weeyaan marka wejigoo dhan ayuu kala gaarsiinayaa boorkiiyo wejigiibuu ku masaxayaa ballar ahaan iyo dhirir ahaanba xataa sankiisa iyo bushimihiisa intaan soo jeeda wuu masaxayaa weeyaan masxuul wejhi wejigiiyo duulan dhirir ahaan loo masaxo iyo wa cardan ballar ahaanba xata almuqbili intii soo jeeday oo soo qaabilaysaba allah ka dhiga oo min anfihi sankiisa ka mida iyo wa shafatayhi labadiisa bushimood athaalithu kan saddexaadi masxul yadayni labadii gacmood oo lamacalmirfaqayni labada sulna lala qabo walaa takfii ma kaafinaysa darbatun hal qaadisa oo waaxidatun keli ah lilwejhi wejigii ma kaafinayso iyo welyadayni labadii gacmood bal iskaba dhaafe laabudda waxaa loo hurtilaayahay likullin mid kasta loogu hurtilaayahay oo minhumaa wejiga iyo labada gacmood ka mid a min darbatin qaadid qaadidaasoo mustaqilatin mid madax bannaan ah wuxuu yidhi rugniga saddexaadee horta waa inuu labadii gacmood masaxo wejiga iyo labada gacmood waa intaas xubnaha laga booraystaa marka waxa laba mar inuu boorkan soo qaado ee hal qaadisa hal garaacisa hal mara inuu boorkii inta soo qaado labadii gacmood uu wejigii iyo labadii gacmoodba wada maryahay suuragal ma ahano ma ugu asaxayso weeyaan haddii uu boorkii yidhaahdo hal mar aan soo qaadayaa oo uu gacantii midigoo boorkiila wejigiina uu mariyo gacantiisii bidixna uu mariyo gacantiisii bidixoo boorkiilana uu midigtiisii mariyo halkaa mar uu labadoodiiba kala gaarsiiyo ma asaxayso ee waxaa lagama maarmaana laba mara inuu soo qaado masxuul yadayni labadii gacmood oo la masaxo weeyaan macal mirfaqayni labada xusulna lala qabo walaa takfii ma kaafinayso ma ku filnaanayso darbatun qaadis oo waaxidatun keliya hal naqlaahoo ciiddii uu soo qaadaayo ma kaafinayso lilwejhi wejigii ma kaafinayso iyo walyadayni labadii gacmood amase lilwejhi uu u soo qaado wejigii iyo walyadayni labadii gacmoodba hal mara uu u soo qaadaayo ma kaafinayso weeyaan bal laabudda waxaa loo hurtilaya oo lagama maarmaana likullin mid kasta loogu hurtilayaayo minhumaa min alwejhi walyadayn wejiga iyo labada gacmood mid walboo ka mid a waxaan looga maarmin min darbatin qaadis taasoo mustaqilatin madax bannaan laba mara inuu soo qaado ayaa lagama maarmaan ah wuxuu samayn karaa oo loo ogol yahay aan waxba dhibayn marka koowaad inuu boorkii inta soo qaado uu gacantii midigna wejiga mariyo gacantiisii bidixna uu ku masaxo gacantiisa midig markii labaad haddana uu noqdo gacantii bidixoo u dhimanaydna uu masaxo markaasoo gacantiisii midig uu ku masaxo laakiin waxaa la diidan yahay hal mara inuu inta soo qaado uu wejigii iyo labadii gacmoodba isla mariyo weeyaan rukniga afaraadi atartiibu kala tartiibin weeyaan bian yuqadima waa inuu hormariyo masxal wejhi wejiga la masixidiisii calaa masxil yadayni labada gacmood masaxooda waa inuu ka hormariyaa labada xubneeda laga booraysta waa wejiga iyo labada gacmoode waa inuu kala hormariyo weeyaan atartiibu kala tartiibin weeyaan iyo kala dibdhigid bian yuqadima waa inuu hormariyo masxal wejhi wejiga masixiisii calaa masxil yadayni labada gacmood masaxooda waa inuu ka hormariyaa wa yubdilu waxaa buriyahu boorkii tayamumkii waxaa buriya booraysigii maa yubdilu wixii burinaya alwuduu'a weesaqaadkii intii horey lagugu soo sheegay ee weesaqaadka burinaysay waa labada jid in wax ka soo baxaan oo shaygii khaarijka ahaayo labada jid midkood ka soo baxaya in la helo caqligiiyo zuula labadii qof ee ajnabiga kaid oo jirkooda u istaabto teed la-aan waxyaabahaas weeyaan intii laguu soo sheegay awel iyo wariddatu diinka bixiddii weeyaan qofku uu diintii ka laabto wa zawaalulmaanici shaygii reebayey biyaha in la isticmaalo oo zuula qabla shuruuci gudagelidda ka hor fi salaati salaaddii la gudagalo allatii salaadaasoo yatayamamu lahaa uu u booraysanayey waxaa burinaya booraysigii waxaa la iyo wixii weesaqaadka burin jiray waxaa kaloo burinaya riddo iyo qofkii oo diinta ka laabta waxaa kaloo burinaya maanicii shaygii diidayay biyaha inuu isticmaalo oo awalba qofkan inuu booraysto ku keenay shaygaasoo zuulo weeyaan ka hor intuusan salaada gudagelin biyo la-aan buu u booraystay awel salaaddii intuusan gelin baa biyo la helay booraysigiisii waa buray biyo waa yaalleene xanuun hayay buu u booraystay oo meel baa xanuunaysay meeshaasna hadduu biyihii taabsiiyo dhib baa ka imaan lahaa dhibaatadaa darteed buu u booraysanayey meeshii baa bogsootay oo raysatay intuusan salaaddii gudagelin booraysigiisii waa buray wa yubdiluhu booraysigii waxaa buriya maa yubdilu lwuduu'a weesaqaadkii wixii burinayey wa riddatu diinka noqoshadii ayaa burinaysa wa zawaalulmaanici shaygii reebayey biyaha oo la isticmaalo oo zuula ayaa burinaya qabla shuruucina zuulaha gudagelidda ka hor fi salaati salaaddii la gudagalo allatii salaadaasoo yatayamamu laha uu booraysanayey walaa yafcalu ku samayn mayo qofkii booraysanayey bitayamumi booraysigii alwaaxidii ee keligii ahaa fardayni laba farad ku samayn mayo bal iskaba daaya fardan hal farada ayuu ku samaynayaa faqad oo keliya iyo wamaa shaaa wixii uu doono oo min annawaafili sunnooyinkii ka mid a allatii sunnooyinkaasoo dakhala waqtuhaa waqtigooda uu galay qabla tayamumi booraysiga ka hor waxaan loo ogolayn qofka hal booraysiya inuu laba farad ku wada tukado looma ogolee halkii waajib oo la arkaba halkii faradba inuu u booraysta ayaa waajiba duhur iyo casir kuma wada tukan karo hal booraysi ee farad walbaba ha u booraysto laakiin halkii booraysi wuxuu ku tukan karaa hal farad iyo in alla iyo intii uu doono oo sunnooyina falaa yafcalu ku fali mayo oo ku samayn mayo bitayamumi booraysigii alwaaxidii ee keligii ahaa fardayni laba farad ku samayn mayo bal iskaba daaya fardan hal faradou ku samaynayaa faqad oo keliya iyo wamaa shaaa wixii uu doono min annawaafili sunnooyinkii ka mid a allatii sunnooyinkaasoo dakhala waqtuhaa waqtigoodu u galay qabla tayamumi booraysiga ka hor ilaa salaad walba ee uu u booraysanayo ama sunno ha ahaatee ama waajib ha ahaatee waxaa shardiya in waqtigeedu uu galo waa tii aan hore kusoo marnayoo cibaadadii waqtigeedu uu galay bacda duuulibaa bacda dukhuuli waqtilcibaadati allatii yatayamamu lahaa waa in salaada waqtigeedu u galaa uu u booraysanayo sunnooyinkii marka waqtigooda u galay intuusan booraysan ka hor in alla iyo intuu doono sunnooyina iyo masalanba hal farad ayuu halkii boora ku samayn karaa wa yuciidu waa soo celinayaa almutayamimu kii booraystay salaatahu salaaddiisuu soo celinayaa in tayamama haddii uu u booraystay lilbardi qabowgii aw amase sallaa uu ku tukaday fii maxallin meel maxalkaasoo yaklibu uu badan yahay fiihi maxalkaas wujuudulmaa'i biyo laheliddooda ay u badan tahay halkaana wuxuu ku sheegayaa sheekhu laba mas'alo oo qofka booraystay ay waajib ku tahay salaaddii inuu soo celiyo midda koowaad waxaa weeyaan qabow daran ayaa jira wax uu biyo ku kululaystana ma helayo qofkan wax uu biyo ku kululaystana ma helayo dabkii uu biyaha ku kululaysan lahaana waa waaye qabow daranna waa jiraayo biyahan uusan la isticmaali karin waa booraysanayaa hadhowtiina salaadaas wuu soo celinayaa maxaa yeelay cudurdaarkan ayaa wuxuu yahay cudurdaar naadirah cudurdaar dhifa weeyaan oo mar walbaba aan dhicin salaaddaa wuu soo celinayaa qofka labaad ee booraystay oo salaaddiisa soo celinayaana waxaa weeyaan waa qofkii ku booraystay meel ay qaalib u ahayd in biyo laga helo maanta oo kale xilligan oo kale meel biyo laga helo oo biyaha laga heli jiray sida badan baa maanta biyo laga waayey wuu booraysanayaa salaadaasna wuu soo celinayaa maxaa yeelay cudurdaar naadira weeyaan meeshaan biyaha waaba laga heli jiray laakiin maanta un baa waayey wa yuciidu wuu soo celinayaa almutayammimu kii booraystay salaatahu salaaddiisii buu soo celinayaa in tayamama haddii uu u booraystay lilberdi qabow dartii aw amase salla uu ku tukaday fii maxallin meel maxalkaasoo yaklibu fiihi maxalkaa uu qaalib u yahay oo uu u badan yahay wujuudulmaa'i biyo la helidoodoo xilligaa laga helo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam